dagaalka oo ka dhacay deegaano hoos taga degmada jarriiban ee gobolka mudug ayaa waxa uu u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo halkaa wada degan waxaana dagaalka uu bilowday xilli hore oo saaka ah sida dadka deegaanku ay sheegayaan guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee galmudug cabdulaahi warsame cawaale ayaa dhinacyada dagaalamaya ka dalbaday joojinta dagaalka waxa uu sidoo kale ka warramay khasaaraha uu dhaliyey dagaalkii u dhexeeya labada maleeshiyo haddii aan nahay maamulka gobolka mudug walaalayaal baaq waxaan u jeedinaynaa in la joojiyo alaadaas washa xun oo kugu dhibay iyo kaa dhibayda ah oo dhibaatada iyo maaragtay wax macnaha oo kasoo kordhaysa jireen dhibaatada ka soconaysa ah in dagaalkan la joojiyo annaguna insha allah billahi kariim waxaan abaabulkooda gelinaynaa in sidii dagaalkaas u joogsanaa oo olaa dambeeto dadkaas walaalaha ee wada dhashay ahliga dagaalka ahliga foosha xun oo iskusoo laalaabanahaya sidii aanu u joojinayn oo aanu u sabdarayn baan insha allah billahi kariim hadda abaabulkeeda galnay marka waa in dagaalkaas la joojiyaa waana mid aan ku bixinayno dhan kaste oo baaq aan u dirayno wey walaale waxaa lagu maqaalaa dhulku dhul fog weeye waxaa lagu maqaalaa in ilaa iyo hadda khasaaraha dhimashada ay labada dhinac baa shan iyo toban ay tahay haddana dhaawacuno uu aada uga fara badan yahay marka hadda waxaanu dhaawac aanu ka sheegi karnaa ma jidho laakiin waxaynu ogsoonaha insha allah bine oo lasoo gaaray in dhimashadu ay tahay shan iyo tobankaas oo labada dhanba ah dadkaas walaalaha oo meesha maaragtay ku laabay wararka laga helayo deegaano hoostaga degmada jarriiban ee gobolka mudug ayaa sheegaya in dagaalkii u dhexeeyey ee dhinacyada uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo soo kala gaaray dhinacyadii dirirtu ay u dhexaysay waxaana lagu warramayaa in ka badan toban ruux ay ku dhinteen halka dhaawacana la sheegayo in intaa uu ka badan yahay macalin sugaal cali guuleed oo ka mid ah culimaa udiinka galmudug ayaa dhinacyada ay ka soo kala jeedaan labada maleeshiya ka dalbaday daminta xiisada ka taagan mudug waxaan rabaa in halkan kacsi oga diro dadkii walaalaha ahaa ee islaamka ahaa ee shadhaan isku diray ee halkaas wax ku noqday waxaan le intii dhimatay allah naxariisto inta dhaawacaana allah u boogadhayo waxaan kii darro ah maanta dadka soomaaliyeed qarniga koob iyo labaatanaad inay isku maynayaan aana qabiil oo meeshayna dhistay ee meesha maantay adduunku marhayo iyo meesha soomaalida ay dhistay qabiil iyo wiil maxaadarro lagu dilo waa nasiib darro intaas waa intaas waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed meel joogaan ba ha ka waantoobaan in maantayto wiilasha soomaaliyeed oo jiilkii berri ummaddan u talin lahaa ah in maalba isku laayo intaas waxaan raacsanayaa anaa fursaddan ka faa'iisanaya cabdiwaaxidow waxaan u dirayaa baaq nabadeed dadka walaalaha ku diriray waxaan leeyahay dagaalku wiil baa ku dhintay wiilkuma dhasho oo xumo iyo barakac buu keenaa nimcada ilaahda siiyey oo ilaahayna siiyey inaan kun ilaahay waxa way ugu mahad celinaan leenahay waxaan rabaa inaan u diro oo absun aan u faa'idaysto dadka la yidhaahdo ahlulxalli walcaqdi oo caqliga u saaxiibka ah aqoon-yahanka odayaasha dhallinyarada in dagaalkaas la joojiyo dadka reer galmudug iyo dadka reer puntland oo dariska ah oo gobolka mudug degan dagaalkaas si guud in loogu baxo halkaas nabad dagaalkaas soo noqnoqday nabad akhlaaqda oo dadka walaalaha shaqadaas ku dhacday waxa weeye looga shaqeeyo sidii amni iyo istiqraar u gaari lahaayeen aan colaadanba ka dambeeyen baan baaq u diraya walaala macaali mahad xasan maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in kulan looga hadlayo daminta xiisadda abarwaaqa ay la yeesheen taliska qaybta kow iyo labaatanaad iyo odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda gobolka mudug waxa weeyaan anagu markii dhacdadan ay dhacday barwaaqo waxaan ku afarwaaqo waxaan ku talagalnay in degdeg wax looga qabto maanta kulan degdega waxaan la yeeshay taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad iyo taliyaha danab iyo salaadiinta kasoo jeedada dhammaantoodna waxaan qorshaynay ama hofarnay in ay si degdega colaadahaas loo joojiyo dhammaan dadka meesha ku dirayan waxaan ugu baaqaynaa dad walaalaha weeyaan dagaal wiil baa ku dhintay wiilkuma dhasho waxaanu leenahay walaalayaalow dagaalka jiruusta joojiya wax faa'iidaana ka dheyfi maysaan sidoo kale waxaan si degdeg haddii inaan raalli ka dhigo u diri doonaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si ay dadkaas shacabka u kala celiyaan waana isku afgarnay salaadiinta dhammaan kasoo jeeda dagaaladaasna waan ka wada hadla arrintaas si fiican bayna u qaateen awaamiirtii aan farnay ka wasaarad ahaan ka wasaaradda amni ahaanna waxaan codsanaynaa dadku inay u hoggaansamaan laamaha amniga dirirtana la joojiyo cid kasta oo dirirtaas abuurtay oo gacan ku dhiiglahana waxaan insha allah rajaynaynaa in si degdega loo soo qabto sharcigana la waafajiyo xaaladda deegaanadii ay dagaaladu ka dhaceen ayaa degan waxaana socdo dadaalo lagu doonaya in lagu damiyo xiisadda halkaa ka taagan deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen ayaa magaalada gaalkacyo jaha ahaan kaga beegan ee dhinaca waqooyi bari ee gobolka mudug qiyaas ahaanna gaalkacyo u jira laba boqol iyo labaatan kilomitir cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo